wallaahi dabcan inta annaga macluumaad aan hayno inay beeniyeen telefonadii dabcan areadaas haradheere iyo areada u dhow oo ay halkaas dooman uga rareen dad yaan warkeeda haynin kadibna waxaan maqalnay in deegaano kale oo dhulka soomaalida kamid oo dhankaas inay ka degeen puntland wasiirka ammaanka ee puntland oo shir jaraa'id qabanaya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk ee soomaaliya inay wax ka og tahay abaabulka maleeshiyadan al-shabaab ee gaaraya xeebaha puntland maxaad kaga jawaabaysaan arrintaa wallaahi oo eedeyntaasi dabcan de oo hadday ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay ay shabaab tiri puntland aada waxaan isleeyahay waa war aada weyn oo culus oo de wasiirka amniga warkaa yidhi in de warkaas war culus oo u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulku kasoo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay dabcan dowladda federaalka iyo shabaab waxa kala haysta qof walba oo soomaaliya iyo adduunka dadka ku nooloo caqliga lahaa og waxay ku hayaan magaalada muqdisho iyo wadanka baafihiisa intiisa kala duwanna qof walba mas-uula og dee dad mas-uuliyadda aan u dhaaranay noocaas ay tahayna ma nihid runtii waa dee aad ayaan daro aad ayaan daro aada u weyn wey dabcan maamulka puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dowladda soomaaliya inkastoo uu ciidamadiisa amni ee gaarkaa leeyahay haddana haddana mas-uuliyadda dalka oo dhan waxbaad ku leedihiin tallaabadee kaga gudboon dowladda soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan al-shabaab ee puntland ku qolqolaya cudurkan nimankan argagixisada iyo cudurkoodu waa in dadka soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama koonfur ha joogaan ama xamar ha joogaan in meel looga soo wada jeesto ma aha isku eed eedeen iyo mid ku haraya maahane waa inaa intaa hal meela looga soo jeesto meelaha ay maraan iyo meelaha ay kasoo degaan iyo meelaha ay haystaanba hal meela looga soo wada jeesto go-aanna laga wada gaaro dadka soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba miday miday rabaan inay gubaan iyo miday usoo socdaan marka dee in meel looga soo wada jeesto dee maamulka puntlandna dabcan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jirana anagu mar walba dad soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqo fiican ka qabtay inay ahayd aan aaminsanayn sidii aan aaminsanahay waxalaale wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horena dee waaba diyaar baan u ahayn haddana waa inay intii kasii badata dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaad beryahan u joogteen magaalada beledweyne xalinta khilaafaadka ka oognaa dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dabcan ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee dowladda horyaalla si ay usii wado qorshaha lagu higsanayo doorashooyinka dhammaadka sanadka labada kun lix iyo tobanka maxaa ilaa iyo hadda idiin qabsoomay dawladdu runtii waxay leedahay fududeynta iyo anagu hadda dadka xildhibaanada iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ka noqonaya annagana ma nihin waa dadkii labadan gobol u dhashay oo oo joogay marka bal inaan odayaashii iyo dadkii aragno wixii ay qabaan dhegaysano wixii annaga ay xaggeena kusoo tuhumayaanna aan ka garbaxno wixii xaggooda ku dhiman oo ah in shirkii la dardargeliyo maadaama aad ka warhayso in dowlad goboleedkani uu ka mid yahay dowlad goboleedyada la rabo in lagu soo sameeyo doorashooyinka xildhibaananimada soo socota iyo aqalka sare la dhisi doono labadaba awood qaybsigii lagu heshiiyey aqalka sarena uu ku jiro waxaad moodeysaa in ay muhim tahay in inwa gartay arrintaasaan u joognay maalmaha wa gartay laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee shirka hor yaallay inaad shirkan dib u ambaqaadaan ama furtaan dabcan waa sida awoodda loo qaybsanayo oo sidaa carabka ku dhufatay beelaha qaarkood ay tirsanayaan in ama loo yareeyey ama aanay mudneen waxa la siiyey waxa lagu xallin karaa oo keliya in wixii aad qaybiseen aad dib ugu noqotaan oo beelaha tabanaya iyo kulli aad maaragtay meel dhexe isugu keentaan wax tallaabo oo dhinacaas aad u qaadeen ma jirtaa
aad iyo aad ala dabcan anagu waxaan unimid hadda inaan caqabadihi xalino wixii aan anagu qaybinay waxyi ma ahan mar walba haddii dadku u arkeen inaysan sida saxda markaan anagu qaybinayna inay nala saxneed aan ku qaybinay xumayn iyo dadka inaan dulmino kuma aanaan salaynaynin haddii marka dadka ay u arkaan inay la qaldanaatay inaan dib isugu wada laabano on wada akrinaan ugu nimid dibna loo wada hagaajiyo odayaashuna dabcan waxay sheegeen in ay u arkaan arrintaas inay ayaga door ku yeeshaan inay tahay dabcan waxa hadda la qaybinayay meesha marka ay sartu hoogaa yar ka qorda waxay tahay odayaashii loo dhiibi lahaa shaqada sidii loo qaybsan lahaa wey waxaba la isku haysto maana anagu maba diidanin inaan odayaasha shaqada u dirno odayaasha shaqada ayagaa le doorkoodu wuxuu yahay inay ergada soo xulaan doorkoodu wuxuu yahay inay soo xulaan baarlamaanka doorkii ka horreeyey oo ahaa odayaashu meeday noqonayaan wey waxa hadda la isku haystaa marka hadee odayaashii hadday saas tahay darteed oo maadaama ayaga ay u argagarteen inta aysanba gugashi tegin numberkii odayaashaba inta waxa hadda laisku haysto inaan odayaashii kala fariisano nina anagu numberkii number aan anagu soo dejino oo wax walba xal u ah ma jiray haddii aad u aragtaan waa kana sida ad u aragtaana noo sheega kala wadaagaasaan unimid waa gartay marka rajiinta helag ayaad ka qabtaan inaad xalisaan oo shirkii dib u ambaqaadmo si hawlihii dalka aada usii ambaqaadaan maya rajo aad iyo aad weyn baan qabnaa mar walba waad garan kartaa oo dawladda meelihii laga dhisaayay maamulka kismaayo intii la horjoogay baydhabo intii las horjoogay dhuusamareed iyo cadaado intii las horjoogay maamul iyo dawladda hoos laga soo aasaasayo dowlad goboleedyadan hoos laga soo aasaasayo oo dadku ay cod ku yeelanayaan oo dhaqanku cod ku leeyahay oo dadki goboladaas degan shan boqol oo kamid a ergo ah ay tashanayaan oo baarlamaan ay samaysanayaan hawl habeen iyo maalina ma aha waa hawl hawsheeda adeegeeda iyo dhabar adeegeeda u baahan marka intaas oo khibrada anagoo leh waxaan dareemaynaa inaanu si nihaaya heshiin doono oon ku guuleysan doono waana jidkeediina waa haynaa